wasaaradda horumarinta beero maamulka somalilan iyo weyba magaalada caynabo iyo ku hirgeliday qalabka saadaalaha wadataasayt oo wasaaradda ku kaalmayti hay-adda faw qalabkan weyba u sahla doonay in lakula dareera saadaalaha wada xilliyi roobaadka qubadow dabeele iyo kuleelka agaasimaha waxda biyo ee wasaaradda horumarinta beero maamulka somalilan iyo weyba uu sharaxaad ku biyay qalabku iyo walyaabo isku taro doona isbedelkii cimiladii weyba saasaatownang mahadnagay hay-adda faw dhammaan gudoomiyaha iyo usduwaha gobolka haddaan tafaasiil ka bixino qalabkan oo la idhaahdo marka afgariska lagu yaqaano automatic wada station oo ah kaasoo cabiraya xogaha kala duwan ee cimilada kaasoo baramers kala duwan leh sida xogaha dabaysha roobka iyo qoraxda iyo sidoo kale cabiraya carada qoyaanka ku jira qalabkaasaan markaa aanu maanta ku rakibnay gobolka saraar waxaan rajeynaya inaynu dadka deegaanku runtii aad uga faa'idaysan doonaan qalabkan oo ah qalab runtii aad waddanku ugu baahan yahay oo ah in la helaa xog xog la helayaaba tale la heli marka iminka caalamku wuxuu u guuray inuu xog helo marka waxaan rajeynaya iminka maanta wixii ka dambeeya dadka kala duwan ah hadda noqoto dadka xogaha raadiya ama researcherska ama wax ka qora cimilada ama beeraha ama deegaanka sidoo kale xoolaha ama agrobastolska wax loo yaqaano xool dhaqato beeraleydu inay runtii aad uga faa'idaysan doonto qalabkan kaasoo wax badan ka saacidi doona dhammaantiinba aad baad wada mahadsantiin gudoomiyaga gobolka saraar maxamed xaaji axmed iyo iskudubaha gobolka iyo weyba yoogmahadnagana wasaaradda horumarinta beero somalilan ee qalabku hadeersidii gobolka caynaba oo dadka gobolkana iyo walbadan ambaahanayeen raxmaan raxiim mudane gudoomiye maanta waxaa nala jooga koley swaalam qaybta saadaha shahwada fow iyo cabdiqani oo ka socda wasaaradda beeraha qaybta saadaha shahwada tiimkan xiisa hogaaminayo ood arkaysa halkan waxaa laynoogu rakabay qalabkii saadaasha hawada station dhammaystiran otomaatigah oo kii isagu xogta isagu bixinayaya muddo badanna aynu sugaynay sida runtaa manaha markii ugu horreysay ee ayay wasaaradda beeraha iyo qaybta iswaalam saadaasha hawada ay ka bilaabeen gobolka oo qalabkii ugu horrey robeega ahaa guddoomiyey markaa ka wasaarad ahaan beer ahaana wasaaradda ayaa arrinkan soo riixday oo inoo dalabtay in muddoana waynu daba joognay way ku mahadsan yihiin maamulka wasaaradda wasiirka iyo agaasimaha guud iyo tiimka saadaasha hawada mashruucii saadaasha hawada oo laga hirgeliyey gobolkan saraar degmadiisa caynaba saadaasha hawada oo runtii sheegaysa qalabkan oo qalab casriya ah sida la sheegay wasaaradduna iyo swaabana ay dee halkan keeneen oo runtii lagu ogaan doono sidaa la sheegay cimilada lagu cabirayo hadday noqon lahayd dhinaca roobka saadaasha iyo haddii ay noqon lahayd cadceedda iyo kulaylka iyo dabaysha iyo roobabka runtii iyaguna la filayo de inay ka da'an iyo biyaha laftigooda runtii iyaguna qaybka ah qalabkaasi waa qalab aad u muhiima oo runtii xoog ahaan haddii ay noqon lahayd wasaaradda beeraha iyo wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha wasaarada badan ay runtii ay ka faa'iidaysan doonaan